ugu yaraan shan qof ayaa ku dhimatay in ku dhow labaatan kalena way ku dhaawacmeen dagaal gelinkii dambe ee galabta ka dhacay koontaroolka waqooyi ee magaalada cadaado dagaalka ayaa dhex maray ciidamada ammaanka galmudug gaar ahaana ciidamada nabisugidda iyo kuwa booliiska oo isgarabsanaya iyo maleeshiya isbaara dhigatay dhinaca waqooyi ee magaalada dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ayaa isugu jira labada dhinac ee dagaalamay waxaana ka mid a dadka uu dhaawacu soo gaaray taliyaha saldhigga booliiska degmada cadaado gaashaanla sare xuseen cumar muumin sidoo kale waxaa jira dad shacab oo iyaguna ku dhaawacmay xabado wiifta oo ku haleelay gudaha magaalada dadka ku soo dhaawacmay dagaalka maanta ayaa la geeyey isbitaalka guud ee degmada cadaado halkaasoo xaaladooda caafimaad lagula tacaalayo waxaana dadkaasi ku jira kuwo xaaladoodu aad u liidato si kastaba haatee maahan markii ugu horraysay oo dagaal ku dhex maro nawaaxiga degmada cadaado ciidamada ammaanka galmudug iyo maleeshiya isbaara dhigatay sharmaarke maxamed maxamuud radio hayaan magaalada cadaado